qaala almu'alifu raximah اllah wasaa'ilu اlumuuri kalmaqaasidi waxkum bihada alxukmi lizawaa'idi wاlkhid'u wاlikraahu wاlnisyaanu asqadahu macbuuduna الraxmaanu laakin maca alitlaafi yahbutu اlbadal wayantafi alta'hiimu canhu wاzalal wasaa'ilu lumuuri umuurta iyo arrimada waxa lagu gaaro kalmaqaasidi waxyaabaha loo qasda oo kale waaye waxkum xakun bi hada alxukmi xukunkan uxukun lizawaa'idi zawaa'idda uxukun waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya lilimaam assicdi raxmat ullaahi caleyh meeshan wuxuu uga warramay sheikhu wax ku saabsan alumuuru bimaqaasidiha ama alumuur wasaa'ilu lumuuri kalmaqaasidi arrin ah wasaa'ilu lumuur wuxuu yidhi umuurta waxyaabaha lagu gaaro kalmaqaasidi waayo wasaa'il wasaa'il oo siin ah waa jamcu wasiila wasiiladuna waa kullu maa yutawasalu bihi ilaa hayrihi kullu maa yutawasalu bihi ilaa hayrihi tusaale ahaan salaadda ilaahay uu nagu waajibiyey subxaanahu wa tacaala wixii salaadaas lagu gaaraa tukashadeeda oo weysaqaadku ka mid yahay waxaan leenaha waa wasiilo waay ashyaadu markay saddexay u qaybsamaan wasaa'il iyo maqaasid iyo zawaa'id saddexdaasaa ashyaada loo qaybiyaa iyo axkaamta iyo waxyaabaha ku saabsan wasaa'il maqaasid iyo zawaa'id alwasaa'il waa waxyaabaha wax lagu gaaro almaqaasidna waa waxyaabaha loo qasdaayo azawaa'idna waxyaabahaasi calaaqa la leeyihiin laakiin dariiqoodii lagu gaaraayo maaha tusaale ahaan salaadda in la tukadaahi iyo tukashada salaaddu waa maqaasiddiiyay ka mid tahay waa maqsad in salaadda loo dahaaro qaato iyo in lala yimaado shaygii aan salaadda la tuka karin in asaga lala yimaado mooye sida weysaqaadka salaadda loo weysa qaatoo kale iyo imaatinka masaajidka la yimaadoo kale oo salaadda la soo aadana asagana waxaan leenaha wasiilo waayo sheegaas waa shaygii shaygii ilaahay subxaanahu wa tacaala naga rabay lagu gaarayo zaa'id waxaa ah oo zawaa'idda ka mid ah markaad masaajidka timaadee salaadda ku tukato ka laabashada aad ka laabanee oo aad u laabanee gurigaada waa zaa'id waa shay calaaqa la leh salaaddii laakiin dariiqii salaadda lagu gudanayey wax ah ma aha markaad salaaddii gudatay kadib shay salaaddii gudashadeedii iyo soo aaditaankii masaajidka soo aadda ka laasima waayo waa u laabashadii gurigaada aad u laabayd oo kale waa zawaa'idaa la yidhahdaa ashyaadaas ashyaadaasaa beydkan looga hadla ashyaadaas marka dhammaantood waxay ku xukun yihiin maqaasidda maqaasiddaasu waxa loo qasdaa waxay yihiin ayaa hadba la fiirinaa waxaasu hadday yihiin waxa loo qasdaahay waajib gudashadiis ayaguna wujuubkii soo galayaan hadday yihiin waxaasu makruuhna makruuhii soo galayaan hadday xaaraam yihiin xaaraamtii soo galayaan wasaa'ilu lwaajibaat dhammaantood waa maxay waa waajiba wa wasaa'ilu lmuxaramaat muxarama wax allaalo wax allaalo wixii aan waajibka la helaynin oo waajibka aan la guda karin shaygii waajibka kugu ahaa wixii aan la guda karin in asaga lala yimaado mooye asaguna wuxuu noqonaa waajibuu noqonaa maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun wa wasaa'ilu lmuxaramaati muxarama muxarama shaygii lagaa xarimay shaygii ku gaarsiiyaha oo dhan asaguna waa maxay waa xaaraam shaygii lagaa xarimay shaygii ku gaarsiiyaha oo dhan waa xaaraam waana in laga fogaado sharciguna hadduu shay xarimo shaygaas wixii lagu gaaraayo o dhanna waa waa xarimo waa mamnuuc zinada waa la xarimay wax walboo zina lagu gaarana waa mamnuuc oo fiirmadu ay ka mid tahay dadka ajnabiga kale ah isfiirshaan taabashadu ay ka mid tahay khalwadu ay ka mid tahay hadalkoo la isku jilciyaa ay ka mid tahay waxaasoo dhan waa la xarrimay maxaa loo xarrimay zinadu inay xaaraamtaha darteed waxaanuna zinaday dadka gaadhsiinayaan waxayna dhahaan culammadu maa laa yumkinu ijtiba ijtinaabu اlmanhiyi canhu ila biijtinaabihi fahuwa manhiyun canhu maa laa yumkinu ijtinaabu اlmanhiyi canhu ila biijtinaabihi fahuwa manhiyun canhu shayga manhiga ah oo lagaa reebay inaad ka fogaatahay aysan suurtogelaynin inaad asaga ka fogaata mooye asaguna waa manhiyun canhu waa laga fogaana mararka qaar aanke shaygaas wuxuu noqon karaa shay asalkiisu mashruuc yah isagoo asalkiisu mashruuc ahaa ayaa maadaama maanta uu shay munkara uu dadka gaadhsiinaa waa laga tegaa waxaan soo marnay oo horey noo soo martay haddaad u timaaddo gaalo meel dhooban oo sanab caambudaysa sanabkooda haddaad wax ka sheegtana ayaguna ilaahay caayayaan wixii nagu waajibay maxay ahaayeen inaan sanamkooda wax laga sheegin walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu اllaha cadwan bigayri cilmin asnaamta in wax laga sheegaa waa mashruuc laakiin maanta asnaamta haddii wax laga sheego ama sanamka wax laga sheego oo la caayo waxaa ka dhalanaa shay manhiyun canhu ohoo in ilaahay la caaya ah subxaanahu wa tacala oo khatar ah waa laga leexanaa marka waayahay wa wasaa'ilu lmustaxabbaat mustaxaba shayga mustaxabka ah wa wasaa'ilu lmustaxabbaat mustaxaba waxyaabaha mustaxabooyinka ah oo sunnooyinka ah waxyaabaha lagu gaaraahi ayaguna waa maxay waa mustaxab shaygaasuna shaygii sunno ah shaygii aadan la imaan karin inaad asaga la timaadda mooye asagana laimaatinkiisu wuxuu noqonaa sunnow noqonaa isaga laimaatinkiisu sunnow noqonaa barqadii aad waxaa rabtaa salaatuduxa sunnaa inaad tukato weyse qaadka aad barqadii u weyse qaadanayso salaadaas salaatuduxada iyaduna maxay noqone maadaama salaatuduxa ay tahay sunno weyse qaadkeeduna wuxuu noqonaa sunnow noqonaa waxay dhahan marka culimmadu maa laa yatimu lmasnuunu ilaa bihi fa huwa masnuun maa laa yatimu lmasnuunu ilaa bihi fa huwa masnuun wa wasaa'ilu lmakruuhaat ayaguna waa maxay waa makruuha makruuhaadka waxa wasiilada u ahoo dadka gaadhsiiya ayaduna waa makruuha wa wasaa'ilu lmubaaxaat ayaduna waa maxay waa mubaaxa shay walba wixii wasiilo uhu shaygoo wasiilada u yahay wasiilo kastahay shayga ay wasiilada u tahay ayay ku xukun tahay wasaa'ilu lumuuri marka kalmaqaasidi yuu yidhi sheekhu kalmaqaasidi wa waajibkuuna uu hormariyo waxay dhahan culammadu yacni qawaacid waxaa meelaha waxaa soo gudagala waxaa ka mid ah qaacidadii ahayd maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waajib maanta waxaa kugu ah maalan salaaddii cishaha inaad tukato mana weyse qabtid salaaddii cishahana laga aqbali maa inaad weyse qaadato maahane maxaa waajib kugu noqoaya inaad weyse qaadato biyihii aad ku weyse qaada laheyd ma haysatid lacag aad ku gadatana waa haysataa mana weyse qabtid salaaddii cishahana adoon weyse qabin laga aqbali maayo biyaha marka sababi kara in salaadda cishaha lagaa aqbalo biyaha sababi kara soo gadashadoodu maxay maanta kugu noqone waa waajib maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun taas waa qaacido qaacido kale waxaa jirta tan wax yar ka duwan laakiin tamaaman xukun ahaan ka duwan xagga dhawaqa laakiin waa isku egyihiin waxbay ku kala duwan yihiin laakiin qaacidadaas waa maxay qaacidadaas waxay tahay maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi waa qaacido waxbaa ka dhiman laakiin tii hore waxay ahayd maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi maxaa lagu daraayey fa huwa waajibun tanu waxa waaye maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi waxaa leeyahay falaysa biwaajibin maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin bilijmaaci farqiga u dhexeeyana waa maxay tii hore waxay aad shay adiga kugu waajibay oo lagugu yeeshay oo dimadaada ku sugnaado adiga lagaa rabo inaad samaydo haddaad samay weydana aad dembaabayso sida salaaddii faradka ahayd oo duhur oo kale salaadihii shanta ahay oo kale soonkii la soomaayo oo kale sakadii oo kugu waajibto oo kale xajkii oo kugu waajibay oo kale gudashada ashyaadaas a waxaa la lahaa maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi shaygii aa waajibkaya waxa kugu waajibay aadan la imaan karin inaad isaga la timaada mooye fa huwa waajibuna yahay taasu tan laakiin maa laa yatimu lwujuubu waaye shaygaan marka horeba inuu waajibo wixii uusan dhammaystirmaynin in isaga la helo maahane qofka ma waajib uu ku yahay shaygaas inuu keeno tusaale ahaan salaada subaxoo beriya waxay waajibay markii la gaaro xilligeedii markii la gaaray waajibay oo waagu berri beriyo annaga haddaba waxaa nagala rabaa wixii salaadaasu ay ku waajibi lahayd oo waa beriga berri ah inaan annagu la nimaadno oo berri waaga berina miya annagana saaran berri waa beriga miyaa nagala rabaa nagalama rabo maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin tan marka midaan awoodnaba ma aha cishaha hadda xilligiisii waaba la joogaa laakiin hadday xilligiisii uusa joogi lahayn cishuhu waajibna naguma ahaadeen oo wujuubkiisu ma xasileen haddaan xilliga haddaan la gaarin xilligiisii in annagu xilligiisii keennana waajib naguma ah manaba awoodnaba inaan arrintaas gudaga faragashanno haddaan awoodna anke ashyaada noocaas annaga waajib naguma ah shayga waajibkaahi shardiga u yaalla inaan annagu xasilinno oo aan dhalinno waajib naguma aha haddaan anke awoodno taan awoodno xajka ilahi wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala walilaahi calى الnaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila istiطaacadana waxaa kow ka ah lacagta iyo hantida xajka lagu tegi lahaa in qofka uu haysto qof annaga nagamiduhu maanta waa isku dayi kartaa iyadoon hantidii haysan inay shaqo bilawday xamaasho say u xasilido hantidii markii ay hesho iyo xajka aadi lahayd oo xajku ku waajibi lahaa hantidii markay hesho xajka uu ku waajibi lahay say u keento qofku waa awoodi karaa haddeerta inuu u shaqeeyo u xamaalo laakiin annaga hadda mawaajib ay nagu tahay intannada aan awoodin xajka inay aadaan dhaqaalo darrahayda darteed inay shaqeeyaan mawaajibay ku tahay si ay u awoodaan xajka inay aadaan ama si ay xajku ayaga ugu waajibo waajibku ma ah waa maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin falaysa biwaajibin sekadu waa la mid seke waxaa lagu yeeshaa qofkii xoolihiisu ay nisaab gaareen sanadna ay ku soo wareegay intanada meeshaan fadhida saan u badannahay seke ma bixinno sababtu waa maxay aan sekeda loo bixinaynin raggan waa rag dalabatulcilmi yahoo hanti seke ku waajibtaba ma laha laakiin hadday hadda marada sabarka ku xirtaan oo waxbarashada ay ka tagaan oy xamaalaan oy beeraha qodaan oy duudka xamaaliga u ritaan soo lagama yaabo berri inay keeni karaan lacag shaqay karaan lacag nisaab gaarays waa ay yeeli karaan markay intaas shaqeeyaanna lacagtii nisaab markay gaarto sanadna kusoo wareego waxaa yimid wujuubkii lagu waajibi lahaa sekadu markaas oo xasilay sekadu markaas waa ku waajibe in marka sababkaas ayagu ay la yimaadaan hadda waajibkuma aha maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi falayse biwaajibin ayaa leeyahy qaala shaykhu lislaam dheh wamaa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi laa yajibu cala alcabdi ficluhu ou yidhi ma laa yatimu alwujuubu ilaa bihi laa yajibu cala alcabdi ficluhu biitifaaqi almuslimiina sawaaءun kaana maqduuran calayhi ow laa sawaaءun kaana maqduuran calayhi ow laa kalistiطaacati fi اlxaji waiktisaabi nisaabi الzakaa kalistiطaacati fi اlxaji waiktisaabi nisaabi الzakaa intaha kalaamu raxmat ullahi calayh wuxuu yidhi ma laa yatimu alwujuubu ilaa bihi laa yajibu cala alcabdi ficluhu biitifaaqi lmuslimiin waay taasi sawaaءun kaana maqduuran calayhi ow laa qofku ama ha awoodo ama yuusa awoodin kausa awoodin waa inaad qoraxda aada u talidoo kale oo waqtigii salaadda adu waa dhalido kaada awoodina wuxuu shiku ku miaaliy kan la awoodana wuxuu shiku ku mihaaliyey kalistaacati fi lxaji waiktisaabi nisaabi الzakaa waa labadii mihaaloon bixina wasaa'il umuur marka waa kuwaas wuxuu yihi marka shiiku wasaa'il اlumuuri kalmaqaasidi waay umuurta waxyaabaha lagu gaaro waa maqaasida oo kale waxkum bi hada alxukmi xukunkan waxaad u xukuntaa oo wasaaisha aad u xukuntay lizawaa'idi waxyaabaha zawaa'idda oo aan wixii lagu gaarayey shayga aan ahayn laakiin shayga calaaqala lahoo salaadda markaad aaddo kasoo laabashada aad ka soo laabay hoo kale waay kasoo laabashada salaadda aad ka soo laabeena ayagu iyadana ajira lagaa siinaa haddaad dembi aaddo ee aad ka soo laabato soo laabadku waa dembi haddaad khayr waajiba aaddeed ka soo laabatana soo laabadku waa ajir iyo hawaab sida ninkii saxaabiga ahaaba oo uu yidhi wallaahi wuxuu yidhi in gurigaygu uu yahay masjidka agtiisa farax geli mayduu yidhi waxaan rabaa huu yidhi in lay qoro mamshaaya ila almasjid wa rujuucii idaa rajactu ilaa ahli saasaan rabaa hawd socodka aan masaajidka u socdo in lay qoraan rabaa hawd soo laabadka aan soo laabanaana tallaabooyinkaas in lay qoro ayaan rabaa hawd saxaabigaas nabigaa warkii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam dhammaan waa leeyahay yuu yidhi sii aaditaanka masaajidka uu sii aadaa waa wasiiladii uu ku gaaraayo waajibka kusoo gudanaayo soo laabadkuna waa maxay waa shaygii zaa'idka ahaa waxay dhahan marka culimmadu almutamimaatu waazawaa'idu lahaa xukmu lmaqaasid almutamimaatu waazawaa'idu lahaa xukmu lmaqaasid waxyaabaha wax dhammaystira iyo zawaa'idu xukmu lmaqaasid ayay leeyihin xukmu lmaqaasid ayay leeyihin waaya sheikhu marka wuxuu yidhi walkhaطأu wاlإikraahu wالnisyaanu asqaطahu macbuuduna alraxmaanu saddex arrimooduu meeshaan shiikhu ku sheegay saddexdaas arrimoodna wuxuu yidhi qofku hadduu saddexdaas arrimood mid ka mid ah asagoo ku sifaysan oo wax sameeyo waxaas uu sameeyey ilaahay uma haysto subxaanahu wa tacaala oo dembi kuma leh dembi kuma leh waxaas kow waxaa ka ah qofku hadduu waxa kama u sameeyo wuxuu hadday rabaan dembi markii hore haddii loo kaso dembi hadday rabaan ha ahaadeen laakiin haddeertaan wixii uma usa kasine waa kama dembi kuma leh isagoo iska socda masaajidka safafka sinaa ou nin ookiyaalo meelow nin ookiyaalo meel dhigto ookiyaalihi uga istaagay bashu ka sii wax dembiga kuma leh isagoo iska socda oo qof dembiil madaxu u suran tahay dembiishana ukuma ku jiraanoo gacanta uga dhuftay mana oga dembiishiyaa ka dhacda ukumihiyaa ka baqbaqay wax dembiga kuma leh isagoo ugaarana oo cawl xabad ku riday xabaddiiyaa ilaa hawdka xabadda ku riday qofaa ku jirtay qof wadnaha uga dhacdo dembi kuma leho maxaad xabadda qofkan ugu dhufatay looma haysto dembi kuma leh waa khata'a nisyaankuna waa ilowga qofku wuxuu waa iloobay looma haysto salaaddii cishow caawa iloobay maxaa salaaddii u ilowda la dhihi maayo laakiin markuu xusuustaa laga rabaa salaaddii inuu sameeyo salaaddii inuu la yimaado tukado ballana qof kala dhexeeyey waxba u ballan qaaday ballankii waa iloobay waqtigii u iloobay looma haysto dembi kuma leh laakiin markii waxaa la rabaa khata ah markii uu ogaado iyo nisyaankii inuu wixii islaaxiyaa la rabaa oo wixii hagaajiyo tan saddexaad waa ikraaha qofaa la qasbay wixii lagu qasba u sameeyey ma dembaaba mase dembaabi maayo looma haysto ikraahuna laba nuuc u qaybsamaa mid dhammaystiran oo qofkuba uu noqonayo aalad la adeegsaa bes iyo mid qofku isagu ficilka uu la imaanaa laakiin oo ula imaanaa cabsasho uu ka cabsaday in dhibaato la gaadhsiiyo dhinacna waa ka qasban yahay dhinacna khiyaarow ka leeyahy kaas midka hore tusaalihiisa qofaa la soo qabta lugtaa lagu dhegay asaa qof kale lagu dhufto qof xoog badanaa qabata lugtay ku dhegtay qof kaleyba ku dhufata qofkii kale kawow yidhi naftaa ka dhacda qofkii qofka lagu dhuftay waa aalad la isticmaalay ama niman badanaa gabar u yimid waa isku qabteen gabadhii sidii maqaar la taagay oo la dhisay oo kale afarta adin kala qabteen kadibna waa qabsadeen ma khiyaaray leedaha qofkaas khiyaar ma lahaa waxay isku daydana maba jiraanba waa la qabtay gacantan qolaa qabatay gacanta kale qolaa qabatay lugtan qolaa qabatay lugta kale qolaa qabatay maryihii waa laga furay waxay og tahana lama arko waxay qaban kartana ma laha waa ikraah kan labaad waa in qofka la yidhaahdo shan xabadoodan kugu dhufaa inta qora loo soo baxo iyo bastoolad iyo wax lamid a haddii kale neefkaan ridaa biray oo islaameed haddii kale neefkaan ridaa biray ama waxaa la yidhi waxa aan rabno inaan ku hadal ku hadasho noogu hadal haddii kale shan xabaa lagugu dhufaa qofkaana wuxuu aaminsan yahay haddii uu war ka diido in shanta xabadood ku dhace markaasuu yeelay sidii hadalkii laga rabana waa ku qawlay ficilkii laga rabana waa sameey waana sida inta badan qasabku u dhaco gabaraa loo yimid waxaa la yidhi soo bax baabuurkan soo raac waa qasab stooladan haddii kale kugu dhufana waana la qabsan rabaa waana yeesh ayadoo nafteeda badbaadinaysa ayadaa lugaheeda ku tagtee dahe baabuurka lugaheeda ku fuushee hadhowdiina waxa laga yaba inu yidhaha maryaa iska bixi yidhaahdo ee iyadu ficilkeeda ku samayday intaas laakiin maxaa meesha yaalla madaxaa madaxaada amaa la qarxiyaa is leedaha haddaada si aatan yeelin oo gabadhu waa qasbanta waa qasbanta ikraah labada nuucba ikraah waa waay ashyaadaas waxaa la yidhi qofku dembi kuma leh maxaa u daliil inuusan dembi ku lahayn khata iyo nisyaanka inta badan waa israacsan yihiin ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi dadkii wuu wanaagsanay markuu ka hadlaayay hadalkoodii waxay dhaheen rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina ow akhta'na ilaahay ha noo qabanin haddii aan wax ilowno ama hee aan gef ku dhacno sida muslimka ku taalla ilaahay wuxuu yidhi markay saas dhaheen qad facaltu waa idiin sameeyey waa idin ballan qaaday arrintaas aad iga tugteen oo ah haddii shay si kama aad u samaydaan oo khaladku si kama idinkaga dhaco ama aad wax ilowdaan inaana waxba idiin haysa oo aadnaan dembi lahayn sidoo kale nabigu wuxu yidhi alayh isalaatu wasalaam rufica can ummati alkhaطأu wanisyaanu wama stukrihuu calayhi saddexdaas waa iskula jiraan saddexdaba ummadda waa laga cafiyey alkhata iyo alnisyaan iyo alikraah ma stukrihuu caleyh waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay calayhi isalaatu wasalaam inuu yidhi maa akhshaa calaykum alkhata'a walaakin akhshaa calaykum alcamda khata'a iyo gefka ma idinkaga baqaayo laakiin waxaan idinkaga cabsanaa camdiga iyo bareerkaan idinkaga cabsanaa ikraahana waxaa si gaar ah daliilugu ah qowluhu tabaaraka wa tacaala man kafara billahi min bacdi iimaanihi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلهي وحو الشيخ سبحانه وتعالى قفكي كفر جاي قال لماذا قلبي كشرح ذاهي إنو يا قفكاسي قفك كركيسي عرض إلهي أي أهاتي عذابك عظيم كان أوسق ناضي لكن أنا وحبل له هيسن قفكي قلبي جيسو إيمانك كشرحان يهي عرفك كيرا هذا هذا الكفر أه إلا من أكرهها waqalbuhu muطma'inun biliimaani qowlka aayadduna sabab nasuulkeeda waa lagu sheegaa ikraah qowl ah inay ka warramayso iyo niman saxaabo ah oo lagu qasbay inay hadal kufriga ku qowlaan kadibna hadal kufriga ku qowlay culimmaduna waxay dhahaan intooda badan ama ijmaacooduba haddii waxa qofka lagu ikraaho lagu qasba ay qowl yihiin qofka qowlkaas ku dambaabi uu maayo laakiin haddii wuxuu ficil yihiin culammada qaaraa soo reeba sida saxiixaana ficilka laftirkiisu waa saas inuusan dembi yahayn markii laga reebo masale la isku waafaqsan yahay oo ah qofku inaysa aan loo oggolayn inay nafteeda ku furato naf kaloo macsuum ah taas waa bilijmaac haddii qora dhafoorka lagaa saaro ee la yidhaahdo lagu yidhaahdo hebel birey ama heblo birey qof muslin ah oo dhiiggiisu macsuum yahay haddaada yeelinna shan xabadoodaa ku taqaana meeshan waxaa is ag yaalla naftaada iyo nafta walaalkaa muslimka ah haddii marka aad walaalkaa muslima disho oo aad tidhaahdo taydaan ku badbaadaaye maxaad soo kordhida taaduma waxay ka qaymo badan tahay tan walaalkaa muslimka ah walaalkaa muslimka ah naftiisa miyay ka qaymo badanta kama qaymo badna taas marka laga yeeli maayo qofka oo dembi la-aan ku noqo u maayo laakiin inta kale culimmadu say u badan yihiin waxay dhahaan qofku waa isku fura karaa culamada qaarna waxay ka soo reebaan sidoo kale zinada oo in ninka la yidhaahdo gabadhan muslimadda ah ka zinayso iyadoo laga yaabo zinadaasna in wax ka dhashaan oo ilmo ka dhashaan ilmahaasuna hadhowdii ay dhibaato dhibaato loo abuuro cirdiga ilaalin la ilaalaa darteed waxay dhahan zinadana hala raacshay dhahaan dilka se zinadu laftirkeedu dilkay ka mid tahay dilkay ka agdhowdahay waa dil macnawiye waaya ikraahuna marka waa saas asna ikraaha markii masaa-ishaas laga reebo haddii qofku ikraahu nuucu rab ha ahaadee qofku dembi ku yeelo ou maayo waxaa soo haray qofkaan wixii uu mar markii uu gafay oo khaladku ka dhacay wuxuu khaladka ku baabi'iyey iyo markii la qasbay wixii uu qasbiddii la qasbay ku baabi'iyey yaa loo haystaa ninkii ugaarahayey xabadda ugaarka ku riday ee qof xabaddii ku dhacday ama ninkii asagoo iska socda oo kiyaalaha qofka kale ku istaagay ama asagoo baabuur iska wata baabuurkii dad iska dardarsiiyey oo aan u kasina dadka inuu baabuurka dardarsiiyo yaa loo heystaa dadkaas xoolahaas baaba ayaa loo heystaa ninkii ridan islaameed birey la yidhi ee ridii bireeyey yaa loo heystaa ridii la bireeyey oo ikraah oo kalaan ka hadlayna ridan islaameed birey haddii kale waa lagu dilaa la yidhi ee bireeyey khata iyo nisyaanka haddaan ku hormarno ayaga qofkii gacanta wax geysatay oo itlaafka samayday oo wax halaagtay oo wax baabi'iday dembigaa laga rafciye mooye lagama rafcin in qaantu asaga ay fuulayso oo kiyaalihii aad ku istaagtay adoon u jeedin hadday sugnaatoba inay jabaan oo dhibaata gaarto oo kiyaalihii inaad mogto adaa lagaa rabaa qofkaad xabadda ku dhufatay diyadeedi is diyadiisa iska keen kamabaa kaa ahaatee oo damaanka iyo dembigu waa kala labo waxa qofka laga anfiyey waa damaanada yacni qofka waxa laga anfiyey waa dembiga laakiin damaanada qofku waa uu damaanad qaadaa wixii uu baabi'iyo wixii uu halaago waa lagu leeyahay ikraaha waa laba nuuc nuuca koobaad oo aan soo marno qof inta lugta lagu dhego qof lagu dhufto ah ee qofkii dhinto ama qof inta lasoo qabto gacantiisa toorrey la geliyo gacantiisa iyo toorreydana la isku qabto ee saas loogu mudo qof ikraahaas isagoon wax khiyaara ku lahayn qofkaasi kaasu waran ma leh waxaa lagu leeyahay wixii uu saas ku halaagsama waxaa lagu leeyahay qofkii aaladdan isticmaalaysa qofku markaas aaladooba noqda aaladda qofkii isticmaalaysaa lagu leeyahay wixii meeshaas ka dhacaa haddii qof uu dhimato qofkaasaa loo qasaasa haddii laakiin uu khiyaar leeyahay hadduu khiyaar leeyahay maxaa la samaynaa ee la yidhi ridan biray haddaad ridan birayna waa lagu dilaa culamada qaar waxay dhahaan kii qasbaa lagu leeyahay ridi qaarna waxay dhahaan asagaa lagu leeyahay se asaga gacantiisa rida ku bireeye qaarna waxay dhahaan labadoodaa lagu wada leeyahy sida saxiixaana marka waxa waaye waa kii biree yidhi in lagu leeyahay rida laakiin hadday masaladu tahay masaladii la isku waafaqsanaa inaysan ninkan u bannaanayn inuu naftiisa ku furto oo ahayd inuu naf diloo kale hadduu dilo see la yeelaa haddaad hebel dini waa lagu dilaahaa la yidhi sida saxiixa labadaba in tiirka lagu soo xiraa waa oo labadaba lagu yeelanaa inkastoo culamada qaar ay dhahaan in ninkii la qasbay wax lagu yeeshaa xoogaa waa dhibaato laakiin baabkaas baab haddii la furo dhibaato keenaawa maxaa yeelay qofkaanu qofka uu dilay naftiisu iyo nafti qofka uu dilay kalama qaymo badnayn waa laba naf oo macsuum ah taydaan badbaadaayo tu walaalkayaan ku badbaadshay sax maa taydaan badbaadaayo tu walaalkayaan ku badbaadshay lagaa yeeli maayo waaya shiikhu marka wuxuu yidhi walkhaطa'u ama walkhid'u waa isku macno iyo walikraahu khata'a gefku iyo walikraahu isqasbidu iyo walnisyaanu iyo ilowgu wixii la iloobay wax ilowga iyo wax isku qasbidda wixii la isku qasbay iyo wixii lagu gafay asqaطahu waa uu riday macbuudunaa kii aan caabudaynay alraxmaanu allihii raxmaankaa wou riday oo dembi arrintaas kama ratibin arrintaasu dembi male qofku dembi ku male ashyaada saddexdaa mid ka mid a laakiin wuxuu yidhi maca alitlaafi itlaafka maciisa shaygii halaaggii la halaagay iyo fasaadintii la fasahaadiyey shaygii qaymaha lahaa iyo naftii rididda la riday itlaafkaas maciisa yahbutu waxaa sugnaanaa albadalu bedel ayaa sugnaanaa ay ilciwadu ciwada qofka laga raba wayantafi laakiin waxaa anfismaa alta'hiimu in qofka lagu dembi xakumo oo la yidhaha dembiilaa tah ashyaadan wax ka mida ku dhacay wayantafi laakiin waxaa anfismaya alta'hiimu ku dembi xakumidda canhu xaggiisa qofka waa ka anfisma wazalal waxaa kaloo ka anfismaya xaggiisa in lagu xakumo azalal lagu xakumo gef inuu ku dhacay qofkii waad geftay la dhihima khaladaad gashay la dhihima qofku ma khaldamin dembi kuma dhicin canaan ma mudno qofkaas qofka noocaas ah canaan ma mudna laakiin maca alitlaafi yuri shiikhu itlaafka maciisa alitlaaf waa min atalaf wahuwa fasaad الshay wa fasaad الshay qofkii wixii waa uu fasahaadiyey itlaafkaas maciisa marka ama ha lowsanaado wixii marka waxaan samaynayay ama ha ahaado qof gafay oon waxa u kasin ama qof lagu qasbay ha ahaadee yahbutu waxaa sugnaana itlaafka maciisa albadelu ay alciwadu ayaa sugnaana bedel wayantafi laakiin waxaa anfismaya alta'hiimu ku dembi xakumid ayaa canhu xaggiisa ka anfismaayo oo lagu dembi xakumi maayo dembiilaataa malal ma la dhahayo wazalalu ayaa ka anfismaa xaggiisa in lagu xakumo zalal wax la yidhaahdo iyo waad gaftay in la yidhaahdo way waxaan ku gebgabayhaynaa qowlkan shaatibi raxmat ullah caleyh qaala shaatibiyu raxmat ullah caleyh waalkhaطأu waالnisyaanu mutafaqu calى cadami اlmu'aakhadati bihi mutafaqu calى cadami اlmu'aakhadati bihi fakulu ficlin sadara can gaafilin fakulu ficlin sadara can gaafilin aw naasin aw mukhطi'in fahuwa mima cafaa canhu fahuwa mima cafaa canhu wuxuu leey shiikhu khaطأa iyo nisyaanka waxaa la isku waafaqsan yahay calى cadami اlmu'aakhadati bihi inaan ashyaada mid ka mida qofka loo qabsanaynin fakulu ficlin sadra can kaafilin aw naasin aw mukhطi'in fahuwa mima cafaa canhu ay mima cafa allahu canhu wuxuu ka mid yahay wixii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu iska cafiyey wallahu subxaanaه wa tacaala aclaa waclam wbilahi atowfiiq